bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadaha oo kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiirisay
mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal barnaamijka xiise gaara leh saaka qodobada aan idigu hayo ama wararka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay deegaana hoostaga degmada balanballe ee gobolka galgaduud iyo maamulka galmudug oo go'aamo adag ka soo saaray dagaalka islamarkaana sheegay in tallaabo ay ka qaadi doonaan maleeshiyaadka dagaalamaya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan faahfaahin la xiriirta dagaallada deegaankaasi ka dhacay iyo khasaaraha ay geysteen waxaad sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado aad saaka ku maqli doontaan maamulka puntland ayaa arrimaha doorashada kala hadlay siddeed ka mid ah dalalka taageeraha soomaaliya waa arrimaha doorashadooda golaha deegaanka ee maamulkaasi waxaad sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan bangiga adduunka oo soomaaliya ka taageeraya dhanka korontada haddaba dhegaystayaal waxaan sidoo kale barnaamijka idigu soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanada koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gado oo abaaro daran ay ka jiraan deegaano ka mida gobolkaasi waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal intaa uu socdo aad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda b s f iyo dani madaxweynaha puntland oo dhowaan ka taagneed magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland barnaamijka intuu hawada ku jiro dhegaystayaal anigoo sharmaarka idinla socodsiin doona ee dhanka farsamadana waa saaxiibkiisa oo mane qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan xubintii kalamaan gunta iyo gabagabada barnaamijkana dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonnaa iyo gabagabada barnaamijka ayaa dhegaystayaal aad maqli doontaan dulmidiidow iyo hobolada waaberi barnaamijka dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waayahay saaxiibayaal dhegaystayaal mar kale kulanti wacan oo wanaagsan waa koob iyo tobanka bisha disembar sannada labakun koob iyo labaatan aadaan gudagelnaya barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegaystayaal maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay tallaabo ciidan ay ka qaadi doonaan beelaha ku dagaalamaya gobolka galgaduud gaar ahaana deegaanaha hoostaga degmada dhabad ee waa degmada balanbal ee gobolka galgaduud dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegtay in awooddeeda oo dhan ay iskugu geyn doonto sidii loo joojin lahaa dagaal maalmahan ka socda inta u dhaxaysa ballanballe iyo gurceel oo dad badan ay ku dhinteen wasiirka warfaafinta galmudug axmed sharif falegle ayaa sheegay maleeshiyaadka dagaalamaya dhowr mar loogu baaqay inay joojiyaan dagaalka balse ay diideen haddana ay qorshaynayaan inay ciidamo kala dhex dhigaan waxa uu sheegay in kooxaha dagaalkaasi abaabulaya aan la cafi doonin oo laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan hadalka wasiirka ayaa yimid kadib markii deegaanka ka xandhaale oo ku dhow degmada balanballe gobolka galgaduud uu ka dhacay dagaal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waa dagaalkan oo ay ka qayb qaadanayeen gaadiidka dagaalka oo ay kala wateen labada maleeshiya beeleed ayaa sababay dhimashada inta la xaqiijiyay ilaa siddeed ruux halka dhaawacan oo kor u dhaafay shan iyo toban ruux oo kale waxaana dagaalkan uu ka bilowday isku dhac dhex maray xoolodhaqato ka soo kala jeeda labada maleeshiya beeleed ee ka soo kala jeeda gurceel iyo balanballe dhaawacyada labada dhinac ayaa lagu soo warramayaa in la kala gaarsiiyey isbitaallo ku yaala degmooyinka cabudaaq iyo gurceel ee gobolka galgaduud waxaana weli la soo sheegayaa in xiisad ay ka taagan tahay halkaas iyadoo saacad kasta dagaal la filan karo maamulka galmudug ayaa sheegay in arrintaasi ay ka hortagayaan islamarkaana tallaabo ay ka qaadi doonaan sharciga waafaqsan maahana markii ugu horraysay oo deegaanadaasi ay ku diriraan ama ay ku dagaalamaan beelahaasi walaalaha waxaana marar hore sidaan oo kale dagaalla ay ku dhex mareen beelahaasi walaalaha halkaasi iyadoo inta badanna mararka qaarkood lagu guulaysto in lasoo afjaro
waryaa waryaa ayaaqa maxaa dhacay waryaa sumadan soo sumada geelayga maahan xageebaad ka keentay ayaaqa saaxiibo sumadan waa isku inkaa karmaalle waryaa iskuma ekadine hashan waa hasheedii xageebaad ka keentay hashan ayaaqa waa nabtarantaa kule maanaa saasay leedahay oo waxaynu weydiiyey yaa muhiimsan nafta bini'aadanka iyo tangeela maya adigoo isweydii oo maxaana isku weydiiyaa maanta waxaa muhiimsan nafta geela ee war badan haama buuxshee ee saaxiib warka igala tag caqligu waa inuu shaqeeyaa caqligu waa inuu shaqeeyaa ayaa qay caqliga waa inuu shaqeeyaa
waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaadaha ayaad wala dhegaysanaysaan waxaa faahfaahinay ka soo baxayaan heshiis hordhaca oo laga gaaray xiisad u dhexaysay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxa waa madaxii hore b s f wadahadallo u socday madaxweynaha waa wadahadallo u socday maamulka madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo agaasimihii hore ee hay-adda b s f maxamuud cusmaan cabdulaahi diyaano ayaa meel wanaagsan maraya waxaana laga rajo qabaa in heshiis laga gaaro sidaa ay ogaatay warbaahinta waxaa wadahadalladan oo maalmihii tegey ka socday boosaaso ayaa laysku fahmay qaar ka mida qodobadii aadka layskugu hayay xukuumadda madaxweyne deni ayaa waxaa wadahadal ku matalayay wasiirka maaliyadda xasan shire cabdi iyo wasiirka warfaafinta halka diyaano ay matalayeen odayaal siyaasiyiin iyo ganacsato ay reer ahaan isxigaan xogta aanu helayno ayaa sheegaysa in qodobada horumarka wanaagsan laga sameeyey ay ka mid yihiin wareejinta dhulka hay-adda iyo xil wareejinta rasmiga ee uu sameeyey hogaankii hore ee uu sameeyo hoggaankii hore hay-adda dhulka hadda xaruntu u ah hay-addana waxaa iskale qoyska diyaano taa beddelkeeda dowladda ayaa ogolaatay in qaar ka mida hubka iyo gaadiidka dowladda oo ka waa kooban loo dhaafo diyaano si ugu adeegsado amnigiisa shakhsiga qodobka hubka iyo gaadiidka ayaa ahaa midka ugu xasaasisan ee horay uu diiday madaxweyne deni markii ay odayaal soo jeediyeen in dhammaan hubka iyo gaadiidka uu haysto diyaana loo dhaafo balse xalkaa balse waxaa la isla qaatay xalkaa in qayb ka mida hubkaasi loo daayo qodobkan ayaa waxaa khamiistii soo jeediyey in labi waa labiyo toban ka mid a isimada puntland oo qoraal ay soo saareen ku yidhi waxaan soo jeedinaynaa in hantida b s f loo looga reebo agaasimihii hore agab iyo ciidan ku filan amnigiisa maadaama uu ku soo shaqeeyo xaalad adag waxaa sidoo kale ay soo jeediyeen in ay dhaqan gasho digratadii madaxweynaha puntland kuna taariikh isniid afarylaatanka bishii nofembar labadi kun iyo koob iyo tobanka ujeeddaduna ahayd xilka qaadista lagu sameeyey agaasimihii jenaraal maxamuud cismaan cabdulaahi laguna magacaabay sarreeye guuto maxamed aamiin xaaji cabdulaahi khayre dadaalada socda ayaa u badan inay badbaadiyaan dagaal ka dhaca magaalada boosaaso oo toddobaadyada tegay qarka u saarnayd in halkaasi dagaal uu ka dhaco waxgaradka magaalada boosaaso iyo sidoo kale siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda puntland ayaa ku howlan sidii arrintaasi si nabad ah lagu dhammayn lahaa waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadaha aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis halka magaalada dhuusamareeb aad naga dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber megahertis markaana muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble ayaa lagu soo warramayaa inuu aqbalay qodob ka mid a soo jeedintii midowda musharaxiinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa lagu soo warramaya inuu aqbalay soo jeedintii midowda musharaxiinta soomaaliya ee ahayd in la iskugu yimaado shir ku saabsan doorashooyinka dalka sida ay elo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta qoraal ka soo baxay midowda sagaalkii disembar ayaa lagu yidhi golahu wuxuu soo jeedinayaa in la hakiyo doorashada la iskugu yimaado shir wadatashiya si loo joojiyo boobka lana xalliyo tabashooyinka laga qabo sida ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka lana ansaxo habraaca iyo habdhaqanka doorashada lagu wado sida aan xogta ku helayno ra-iisul wasaaraha ayaa aqbalay shirkaasi si ay ugu yaraan loo muujiyo golaha wadatashiga qaranka oo ay ku midaysan yihiin rooble iyo madaxda goboleedyada ay doonayaan in la xalliyo tabashooyinka jira si kastaba shirka ayaa waxaa diidan qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaana axmed qoorqoor madaxweynaha galmudug iyo cabdicasiis lafta gareen oo si aada ugu xiran sida wararka ay sheegayaan madaxweynaha soomaaliya labadan madaxweyne goboleed oo ah kuwa maamuladooda ay yihiin kuwa ilaa iyo hadda qabtay doorashooyinka kuraasta ka mid a golaha shacabka ayaa waxaa jira fadeexad culus oo ay kala kulmeen sida musuqmaasuq lagu eedeeyey in arrintaasi ay lug ku lahaayeen waxaana wararku ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha uu doonayo in markaan musharaxiinta uu la kulmo waa midowda musharaxiinta iyo sidoo kale ee madaxda maamul goboleeda iyadoo laga wada hadlayo sidii loo sixi lahaa qaladaadka jira waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad ula dhegeysanaysaan arrimaha puntland aan dib ugu laabtee ee maamulka puntland ayaa arrimaha doorashada kala hadlay siddeed ka mid a dalalka taageera arrimaha doorashooyinka golaha deegaanka maamulkaasi weeye guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland iyo siddeed ka mid ah dalalka taageera dimuqraadiyadda puntland oo kulan ku yeeshay magaalada nairobi caasimad dalka kenya ayaa ka wada hadlay doorashooyinka golaha deegaanka degmooyinka puntland kulankan oo ay ka qaybgaleen safiirada iyo madaxda safaaradaha dalalka maraykanka ingiriiska sweden switzerland norway denmark germany iyo midowda yurub ayaa sidoo kale looga hadlay kaalinta beesha caalamka sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga tabeeg guuleed saalax barre oo qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka sidaasi ku caddeeyey maanta waxaan kulan waxaan kula kulannay magaalada nairobi safiirada iyo madax ka tirsan siddeed waddan oo ka mid ah waddamada taageera dimuqraadiyadda puntland madaxdaas waxaa ka mid ah safiirada waddamada sweden switzerland u k kusimaha safiirka u s a iyo madax ka tirsan safaaradda norway denmark germany iyo midowda yurub ayuu yidhi waxaana iska waraysanay dhammaystirka doorashada golayaasha deegaanka ee dhiman iyo kaalinta beesha caalamka kulankani wuxuu gunaanad u ahaa kulan u socday tibeg iyo bahwadaagta muddo lix cishaa puntland ayaa shan iyo labaatanka bishii oktoobar ku qabatay degmooyinka qardho iyo ayl iyo uufeyn doorasho hordhaca golaha deegaanka degmooyinka puntland taas oo ahayd doorashadii ugu horreysay ee qof iyo coda oo ka dhacday deegaanadaasi tan iyo aasaaskii puntland kunsagaalboqolsagaashan-iyo-sideedii waxaana guddiga tubeg uu sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan diyaarinta doorashada degmooyinka haray oo gaaraya afartan iyo toddoba degmo waayahay saaxiibayaal dhegaystayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana ku soo dhowaada xubinta saaxiibada kalamaan ilaahay dartiya uma dadaalaane dad baa hoos wax kala maamulay doodu leedahaye awalbay dileedoy kunjeer docodoceeyeene duul u soo gurmada iyo xaqoo dirira mooyaane halkii dabarka lala seexiyey dadab u taallaa harbislow dood kalea waxay tidhi midka hawsha loo diro ma kaxeeya doontee cid kalea ka darawala dood kalena waxay tidhi waayahan dambaba waa darsaday doora nuugsigu war dood kalea waxay tidhi daadihiyayaashii looga diray fagaaraha dacalkay la heestaan dood kalena waxay tidhi dustusaaga dheelmada nal dariiq ka daaraa inuu damiye mooye ugabima dayactiro doodkaani waliba xirtay erbal adnamadeeyow doowaraabashay doow dooga deye madiisan araasanga deye diday misaartiska wadalka buuhee dood inti lisiingili deelaylisinka oodan leh war dood kalena waxay tidhi qarandumeeyayaashii dowladduu dhaliiliya eedaha ma daayaan daboosow dood kalena waxay tidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin weysla dirsaane war cabdullow dood kalena waxay tidhi duulkii damac wareelisha deeqi mayso waanadu dood kalaa waxay tidhi ninku daga ninkii daga anna kuu daraa jiray haddau dabinka soo galo kolba waa ku digataa dood kalena waxay tidhi ninkuu dilay ninkii soo diraa kaaga sii daran war kalamaana dood kalena waxay tidhi dugsi mala qabyaalada waxay dumaysa mooyaan war garan dumaysa wada waan isdaalina waxay doodayadu tahay dowlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari hoogii libaha loogu magac daray warmadee waxaad ka tagtay guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi war gabboosaadna waxaad ka tagtay kii doonayow samir haddii kale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaar garow in lagu dilo wardigniintaasi waxadhaada sabraysaane mucaaradka fogaaday fogaaday cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi dowladdu waxay diyaarsatay ciidan ay rabto inay doorashada ku boobto dalkana ku qabsato war cabdiraxmaan wuxuu kaloo yidhi ciidankan markii shalay eritariya loo qaadayey waxaa lagu siro oo loogu sheekeeyey in qadar loo qaadayo ciyaaraha adduunkan amnigooda ay sugi doonaan kadibna eritariya laga dejiyey intii dagaalka tigree iyo daryeelxumo u dhimatay maahane inta kalena waxaa la rabaa in baydhabo iyo gaalkacyo iyo garoowe laga dejiyo si doorashada loogu boobo dadkana loogu caburiyo kii doonayow samir haddii kale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo uu diyaar garow in lagu dilo war cabdiraxmaan cabdishakuur sida loogu qataaray madaxweyne farmaajo madaxweyne dalina waxa qoorta u galay ilma diyaano dali iyo farmaajona waxay isku mid ka yihiin ciddii ka aragti duwan inay maquuriyaan war xal kale ma waayeen laakiin dali ciidankiisu sida kuwa farmaajo uma dhega fududo ilaa hadda kuwii boosa siyaasad la geeyey inay dagaal galaan waa ka meermeerayaan ilma diyaarna shibtay ugu kaalmeeyaanoo difaac bay ugu jiraan wardaniin kastuu go'aankii odayaasha diidey haddana waxaa layidhi siyaasiyiin isxilqaamay baa waanwaan wada warwarka isimada haddii la diiday siyaasi danle miyaa wax laga yeelayaa warada waxaan idin dhihi lahay dimaa ii maxruum naga ahay lagu damaashaaday doodu waa maslaxad yaa ku qaba dulumkan qaangaaray aryaadhaha samilay cabdullana wuxuu yidhi ow dulmi caadaartii loo dhisa madaahdo waana soo dunta dulmi caadaartii loo dhisa madaahdo waana soo dunta war kalamaanay hanta qaradumiskad ku dahdeene war sidiinoo kale kalamaan ahaan idin hayaha iga dhegaysta magaalada jowhar ee gobolka sool waxaa ka jirta saamaynta roobkii ka da'ay magaalada muqdisho kuwaasoo ay aad ugu diirsadeen dadkii ay abaaruhu ku saameeyeen jubbooyinka iyadoona ra-iisul wasaare rooblo uu sheegay inuu bogaadinayo doorashada ka socota gobollada ee ergadu ku dooranayso madaxda maamul goboleedyada waxaana weli soconin dagaalka u dhexeeya t b l f iyo abiy axmed xilli uu khilaafka u dhexeeya deni iyo b s f uu goor hore xalliyey madaxweyne farmaajo iyadoona dagaalka uu dhex maray ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa duufaan kaasi oo isbuucyada soo aadan ka dhacay magaalada afgooye ee hirshabeelle oo ciidamada amisom u taallo isbaaro cirkana waxaa isku shareertay cabashada ganacsatada magaalada boosaaso ee gobolka togdheer kuwaasi wax kala soo dega dekeda gaalkacyo waxaana dhacdooyinkaan soo sheegay aad ula yaabay shacabka soomaaliyeed ee beeraha ka tabcada saxaraha lamadegaanka ah ee bariga dhexe doorashada dalka ka socotana waxaa aad u dhaleeceeyey siyaasiyiinta soomaaliyeed ee waaweyn ee ku sugan magaalooyinka ceelbuur bu'aale iyo xarar dheere war cabdikuusow haddaan nahay reer kalamaan awalaa dadka qaar waali nugu xama jireene maanta si toosaad noogu caddaysay warwaalida higa dhexgelinina aan idin waalay hay-adhaha maanta waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay shir kala kacsan iyo munaasabad weyn oo lagu xusaayey maalinta caalamiga ah ee musuq maasuqa adduunka waxaana soomaaliya lagu guddoonsiiyey koobka kaalinta koowaad ee musuqa xaydin fadhiisiya ow guuryo miinta ma dhahdeen wax badanaan kaalinta koowaad weynay damiir ma lihideen miya war cabdulla waalidan haga dhexgeline madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un in a oo xuseen gurmad ku waraystay barnaamijka xog waraysi wuxuu kalamaan soo weydiiyey saddex su'aalood tan koowaadna waxay tahay janaayo ilaa disembar waxaa u dhexaysa saddex boqol soddon iyo shan maalmood disembar ilaa januwarina soddon iyo ko maalmood aa u dhexaysa sababtu maxay tahay uu yidhi su-aasha labaadna waxay tahay sabdiga ilaa jimcaha waxaa u dhexaysa toddoba maalin sabdiga iyo jimcahana waa isku xigaana sababtu maxay tahay tan saddexaadna waxay tahay doorashada soomaaliya goormay dhammaanaysaa wuxuuna sii raaciyey digniin qofkii jawaab saxa bixi waaya waa eedayaah uu yidhi
ar cabdikuusow lankaasay qatar ahan kuriisa ka dhawaawaliya war madaxuu kim jong un asaga maxaa doorasho ka galay war magaca doorasho inuu maqluuq ka xun yahaye once election al state of work warnimaa oo waxaa la yidhi ninkaa xoog badan hortaa u xanaaqaaye kiima unjuunkan la sheegayo una diline aanu jawaabo warkiisa wuxuu la mid yahay koobkii shaaha ee labada sano la cabayay aryaadhaha kalemaanay warka ugu daraayaan beriga idiin haya nin kenyaati oo joosef la yidhaahaa shabaab naqdayaa la yidhi ka kadibna habartii iyo adoogiisa u yimidaa la yidhi ka kadibna su'aalow cabbaar weyddiiyaa la yidhi sidii deriskooru sheegeen kadibna sida uu rabay ugu jawaabi waayeenaan u malay haahe habartii iyo adoogiisa u isku qarxiyay war cabdulla waxaan maqli jiray shimbiru maray dabqaada guriga habarteeda in ku dhejida war joosef kenyaati shabaabka hooyadii aabihii isku qarxiyey sanad ka hor islaantiisuu bumbaefon inta gaanjada ka bixiye u dhigay waana ay ku dhaawacantaa layidhi marka waxay dhaheen balaaye inuu soo wado markaasaan ogaanay markaas khamiis xidxidada maray miyay dhaheen war kalamaanay sanadkan sii dhammaanaya erayadii ugu badnay ood waalidiinna u adeegsateen oo la diiwaan geliyey waxaa ka mid a war heedhaha wax laydinma sheegi karo war ma haysaan waxba ma ogidiin laydinma warrami karo wax waalan baad tihiin warka hayga dhex gelin hee haye madaxow habrakaa banaaxiye walla weynay ogaga waddaniyiinta nabad iyo nolol baraadar abii alustadafawarki beesha lixaad ilmo gareen beegi jiray ya'rey weliba ku tabtay doorasho dadban dadban looga daray madaaha furra qarandumis iyo howdii cabdulle anigaa qabi qoral xad oga tegi warana waxaan rabaa bislow inaad ka tagtay kikikiigtii maday warwaraabow taagiinaadkiisu cusbaaya u ka tegi war musharax malxiiskiisa watuu xataa ka tegi war ku qaltaariyo ergaandha duubanba ma sheegin
qoorqoondada haweenka o dhan xataa waa ka tegay akhay war waxaa kaluu ka tegey kuusow warnimayow abwaan bashiir maxamed xersiy oo ka mid ah qaradumiska waxa qorqora oo sheekada bisliciil ugu dhintay wuxuu yidhi ninka sharaxanow joog shabshablaha socdow joog shiiq bala sidow joog shaqaaqada wadow joog shibanaha xarfaha iyo shaqallada dhigow joog shirbaha laashinow joog shiinley tirshow joog shiidaalsanow joog ha shigshigin hadhow joog shoogyuu ku helin joog shaxdu waa qabye joog weli lama shaqshaqin joog sheekaa dhimane joog shawr baa harsane joog shirar baa socdee joog war abdikuusow shargudban shaydaan hijaaban inuu ku daray sheekada aheede siyaasi dheegii warkaas walibaan kijibaabay shacdan degnayba maad garan wayna kaa shishaysa wayna kaa shishaysaa war waxaan maqli jiray ninka soo socdow joog waxaad soo sidana celi war bisle waxaa taa ka horraysay waan soo socdaa kow dhe waxna waan sidaa laba dhe samiir yeela weliga saxarlaay ha fuduudaan warnimay ha war mahaysiine ra-iisul wasaaraha etoobiya big baraader abi axmed xaaji cali markuu tigree ka tugtugroonaadayo xafiiskiisii ku soo laabtay asow iyo taleefon soo qabsadoo kow waxow ayaa la yidhi madaxweyne farmaajo madaxweyne ismaaciil cumar geelle macallinkii weynayaa siyaas afaweerqi salfakiirka koonfurta suudaan iyo urukeeyaha kenya wareebe axmed hadduu madaxda geeska afrika oo dhan wacay madaxweynihii shacabkiisa soo doorteen muuse biixi xagguu ku ilaaway war gabbaasuu gooni isutaaggiinnu mid adduunyada ka gadmaya maahane muuse biixina liiska madaxweynayaasha adduunka kuma jiro fadlan kor u hay baa la yidhi waxaase la yaab leh sababta uu uga tegay madaxweynaha suudaan war etoobiya ayadaa soomaaliya kala goynteeda ka shaqayn jirta somalilan waa aqoonsan yahay muuse biixim waa uu ku nacay arrimaha gudaha etoobiya faragelin mayno war baraadarkeenna abi axmed muuse feentii yugandhe cabdille sheegi jiray muxuu u wici waayey mase wuxuu ku naca wiilkiisii yidhi tigree waa walaalaheen aryaadhaha abiy axmed hadduu ka adkaaday tigreegi doorashadaanyu inay dhacaysa muu malayhaysin mase waa layska dhaafi rabaaba anigu waxaan dhihi lahaa tawradii rajinkay rabaan taabagelinteeda tamiim iyo afweerow abbii nooma turayaane tigriigii sidiisoo kaley noo tirtirayaane tobannaan dartoon ha u goodayaysan tabaraysan waryaan loo tanaasulin maahan aadmin loo ture war shamsa ujeeddadaada waa garanaye masar markii raggii wax ka maqli waayeen miyay dumarkii u soo dhiibeen qorigii la dhihi jiray alxakiim xayaatu somaal walmowtu alxabash warwabiga niil hala difaaco miyayna tiri gabadhu warnimaya waxaa la yidhi tuuggii ku xada iyo midkii tiraya raadkiisa oo tilmaan si aan loogu garantooshka uga leexsha tudur ma laha tuug iyo inay tuukalkaal noqone tuuga tuuga taageerta iyo ururo tuugaysta oo tacab wixii aan lahayn tuuga kala siiya oo tuuga soo taagan oo damac la soo taagan taashka boqor in loo saara iyo tacaddi mooyaane ka takooya yidhi cid kale tacajab weeyaan elen tuug waa tuug afmanshaarna waa tuug yadheegi jari aryaadhaha heesdaalina waxaa hore loo yidhi turuub raankiisii tuugxaada toban leeloo teereesaya turuub raankiisii tuugxaada toban leeloo teereesaya warwar ma haysaana agaasimaha guud iyo dhammaanba agaasimo waaxiidyada wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka warqad dheer bay soo saareen waxayna ku beeniyeen warqad maalmahan la wareejinayay baraha bulshada waraaqdaasoo sheegaysay in shaqaale ka tirsan wasaaradda sifo sharci darraa lagu eriyey kuwo kalena lagu beddelay waxayna dhaheen warkaasi waa been abuur muraad kale laga leeyahay mursida wasiir khadiijo maxamed diiri hore u tidhi libax laba maahan ma ku dareen aryaa musuq maasuq wasaarad maahinay ku dhaheen warayaantan khadiijo maxamed diiriye dad badanoo kabaha ka daba gashaday oo buraashadaha ka daba biyaystaye talow ma kursiga xildhibaanka ay ku haystaan maya wasaaraddii kala kaxsatay aa lagu haystaa warnimaya waa tii tiri caweeye maalin farmaajo ma lagu haystaa khadiijo war khadiija roobla iyo farmaajo hadday heshiiyeen dhinacay jirtaa aryaadaha khadiija waa tii hadda ka hor tiri geesiga dhulkiisa guusha u horseeda geerida dishaay geedka hago ee ma lagu heestaa war khadiijo intaasi maxay ula dagaalamaysaa ma gabaray ka badan tahay war waa laba xaniyoodaa lagu yidhi war hebla waa boqolleeyaan maqli jiri war kala maanay qadar aadaya oo qaliish qarash ka keentaaba ama ruuxa aad qoonsataba dabayn u qooshaaba ama qodob dastuuri iyo qaloox ku qarqarsiidaaba qarnigan qayaanada la baray qoodka loo maro war war mahaysiina sultaankii beshal lixaad jaamac iswaal wuxuu yidhi musuqa iyo doorashada islama socon karaan laalaabkuna wuxuu wiiqayaa hay-adaha dowladda iyo jiritaanka ummadda waana in marka hore musuq maasuqa lala dagaalaa si doorashada u dhacdo horta beesha lixaad musuq maasuqa wallee qaybka ma aha warwar ma haysaane midowda musharaxiintu waxay dhaheen doorashada ha la joojiyo shir wadatashi ahna ha la isugu yimaado haddii kale wixii dhaca mas-uul kama nihin war musharaxii u tartamaya kursigii yaasiifareed soo qaatay axmed cabdikariin gabeeray wuxuu yidhi inta leey handadaha waraaq layga saxiixday war nin haddii loo indhaguduudiyo warqad iska saxiixaya markii horeba ayaa kula taliyey xildhibaan noqo war waxaan maqli jiray ninkaad la abhab leedihiin waxuu helaba haysamaa war wuxuu yidhi amnigaygaa u baqay waana saxiixay oo hadda yaa amnigiisa sugaya marka waanu kala maray waxaan dhihi lahaa nin dhiigislaan uu soo dhigto dhowr qof kurgooya dhiirana warna aan ku sii dartada waxaan dhihi lahaa daa'ina wadaan dawda iyo darar u baahnayne diiratada abaarta adaan diifaheed arage adaan deequ kaa gaamaran dani ku seetayne adigaan dulbayn ruux haddow daacad ku yahay darajooyinkaagaa ka weyn labada daaroode ku doogta labadayna saadeeqsi kaligaa e dirwadaag isdoodaan rabaa inay isdoontaane dujigeedba soomaaliyan daawadeed sugiye isu soo dumeeya bow dadkii dabcu gaaroowi amiin allahayo yaa dheh ama aan dhah adigu dheh dheh haddaan dhihi karto anigu dhihi maayo dheh adigu amiin allahayo amiin allahayo
waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal xubinta saaxiibada kalamaan aad dhegeysateen ayaa barnaamijkii falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal u dambeysay subaxnimadan barnaamijka waxaa soo saara anigoo sharmaarke maxamed maxamuuda dhanka farsamada waxaa iga saacidayay saaxiibkay somane intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan iga tegayaa sidaasay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu iyo dulmi diidow iyo kooxda waaberi
Thank you.